wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tababar ku saabsan kor u qaadista xirfadda wariyaha iyo tebinta arrimaha bini'aadanimada iyo xuquuqul insaanka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada baydhabo xubno ka mid ah wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyo madax kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdifitaax cali yuusuf oo ka warbixiyey muhiimadda tababarka ayaa wariyaasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan aqoonta la barayo maysiinka la dardaarameyna inta fursadan xeli oo yacni geeka ka faa'iideysadaahayta tababarkan wariyaasha ini oo sadhab-e oo yacni oo kajarta xifradda macalinka biyahay ini sadhab-eyo qaadan saasna may muhiimadii letaa goobihii oyo ku kuween idaacadihii wariyaashii kale oo inka faa'iideysana fursadan xelna inayoona kasii faa'iideeyaan barnaamijkanagada barnaamij oo dhaxale oo yacni qof kasta oo qosay wariya diirow marka tababaradii mayba ka dadaalnay wasaarad ahaan ini oo deegaanadan koonfur galbeed waxyaabihii iyo muhiimkan ahaay ini una xooga saarna oo lahambadii tababarada qofka haddii aqoontiis la dhisa wayba lamadetaa muhiimada oo qofka bini-aadanka uusan baahani waaye waxyaabihii uusan ka shaqeeyi lahaayey sidii uusan shaqeeyi lahaayey inuusa barado yacni maybaa ka badbaaday khaladaadkii iyo waxyaabihiiusa ka dhiyi lahaayey marka may ciidanka maxadnagayha agaasime guddoomiye muxudiin xusni oo yacni wasaaradda warfaafinta dowladda koonfur galbeed cid wada shaqeynku dhaxoyta